kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena itixaanaha qeybtiisii sagaalaad ee siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga oo radio kismaayo aad ka dhegeysataan maanta waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka ka qeybgalka dhallinyarada ee adeeg waa siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ka qeybgalka ama sidoo kale ka qeyb qaadashada maamul daadejinta ee dhallinyarada waa tiir muhiim u ah horumarinta bulsho iyo dowladnimo waarta marka awoodaha iyo sidoo kale go-aan qaadashada lagu soo dhoweeyo heerarka hoose ee maamulka dhallinyaradu waxa ay helaan fursad ay ku muujiyaan aragtidooda ku matalaan danahooda islamarkaana ku biiriyaan hal-abuurkooda iyo horumarka deegaanka nidaamyada maamul daadejinta sida kan ka jira soomaaliya waxay si gaar ah ugu baahan yihiin ka qaybgal firfircoon oo dhallinyaro si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka hufnaanta iyo wadatashiga bulshada sidaa darteed ka qayb qaadashada dhallinyarada ma aha oo keliya xuquuq ay leeyihiin balse waa waajibaad bulsho oo horseeda nabad horumar iyo mustaqbal ifaya barnaamijkan waxaa galabta marti nooguga islamarkaana barnaamijyadeennii hore si aad wanaagsan oogala qayb qaatay oo marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed isaga ayaan marka hore soo dhoweynayaa brofesore soo dhowow maxaa loola jeedaa habsame udaadejinta maxaase muhiim ay ugu tahay mustaqbalka soomaaliya aad baa umadsanta cabdirasaaq habsame udaadejinta maamulku aad iyo aad bay ugu tahay soomaaliya muhiim waxaa xusid mudan in siyaasad la diyaariyey maamul daadejin taasoo looga gol leeyahay in awoodaha siyaasadda awoodaha fulinta iyo awoodaha maaliyadeed ba lagu wareejiyo heer degmo lagana wareejiyo heerka dhexe si adeeg hufan oo tayo leh uu u gaaro bulshada waxaa kaloo xusid mudan in siyaasaddan maamul daadejinta ee lagu hagayo daadejinta maamulka ay si toosa ula jaanqaadayso siyaasadda maamul daadejinta ee qaranka isla markaana ay si toosa iyadana ugu jaan go-an tahay xeerka dowladaha hoose ee dowladda jubbaland ay diyaarisay labada kun iyo toddobiyo tobankii habsame socodkani wuxuu ku tiirsan yahay ama uu ku fadhiyaa afar mabda oo waaweyn ka koobaad waxaa weeye daadejinta awoodda siyaasadeed loo daadejinayo heer degmo si dowladaha hoose ay u helaan sharciyad shacabkuna ugu soo doorto iyo koox xor ah islamarkaana ay u matalaan iyadoo welibana la tixgelinayo qoondada dumarka ama haweenka ee boqolkiiba soddonka taasoo keenaysa cadaalad sinaan iyo wadajir qodobka koowaad qodobka labaad ee daadejinta maamulka waxaa weeye in la doodejiyo awoodda fulineed si ay degmadu u hesho xirfad iyo cudud shaqaale oo a marka u adeegsato inay daadejiso inay bixiso adeega asaasiga waxaa xusid mudan cabdirasaaqow in wasaaradaha adeeg bixinta ku caanbaxay ama leh mas-uuliyadaha adeeg bixintu inay daadejin doonaan qayb ka mida mas-uuliyadaha ay ku hayaan heer wasaaradeed oo ay u daadejin doonaan degmooyinka sida wasaaradda waxbarashadu waxay daadejin doontaa waxbarashada hoose dhexe wasaaradda caafimaadku waxay daadejin doontaa adeega ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo xarumaha tallaalka iyo wixii lamid a wasaaradda biyuhu waxay daadejin doontaa iyaduna biyo gelinta magaalada wasaaradda howlaha guud waxay daadejin doontaa dhul bixinta heer deegaan marka in hawlaha la fuliyo waa in laga sameeya qaybihii ama waxyihii hawshaa qaban laha heer degmo marka daadejinta awoodda fulineed macnaheeda waa taa ta saddexaad waxaa weeye in la daadejiyo awoodda maaliyadeed in degmada loo cayimo goobo ay ka soo urursan karto canshuuraheeda kadibna ay ku maalgelin karto howlaheeda maalinlaha ah ama bilaha ama sanadlaha isla markaana haddii ay dakhliga ay soo urursato degmadu uu ku filaan waayo in ay maalgeliso howlaha maalinlaha in ay dowladda dhexe ay kabto tiirka afraad waxaa weeye in la kala qeexo ama la kala asteeyo awoodaha ama doorarka iyo iyo iyo mas-uuliyadaha heer intee la eg bay wasaaradda caafimaadku ku leedahay inay caafimaadka ka shaqayso heer intee la eg bay degmaduna ku leedahay in sidaa loo kala qeexo tusaale ahaan wasaaradda caafimaadku waxay leedahay inay diyaariso siyaasaddii istiraatiijiyadihii hagayaashii iyo habraacyadii wasa- degmadu ay isticmaali lahayd markay fulinayso adeega asaasiga caafimaad Eh, laakiin markay noqoto degmadu waxay leedahay inay iyaduna iyadoo raacaysa siyaasadaha iyo habraacyada in ay bixiso adeega caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka iyo tallaalada iyo wixii lamid a wasaaraddu doorkeedu wuxuu kusoo koobnanaya markaa kormeer degmadu ma isticmaalaysaa xeerarka iyo siyaasadahan dejinnay si ay hooyada iyo dhallaanka uga haqabtirto baahiyaha jira waxbarashada sidaasoo kale biyaha sidaasoo kale Abu Mustaan.
waayahay iyadoo marka dhalinyaradu ay yihiin inta badan bulshada sidee ayaa maanta loogu daraa go-aan qaadashada heer deegaan waa heer degmo waa ujeedaa aad baa umadsanta cabdirasaaq dhalinyaradu horta waa laf dhabarta dalka Eh, boqolkiiba lixdan in ka badan ayay da'dooda u dhexaysaa shan iyo toban ilaa soddon iyo shan soomaaliya macnaheedu marka waxaa weeye tobankii ruuxood artaba lix baa dhalinyaro ah iyadoo halkaa laga abaqaadayo ayaa waxaa markii xeerka la diyaarinayay kan dowlada hoose markii la diyaarinayay siyaasadda maamulkadejintaba waa laga talageliyay dhalinyarada waa laisugu yeeray way ka hadleen way ka doodeen fikradahoodii bay ku darsadeen xeerka iyo siyaasadda maamul daadejintaba marka xeerkan sagaalka cutub ka kooban iyo s- saddex iyo lixdanka qodob iyo siyaasaddan ka kooban toddobada cutub iyo shan- afartanka eh, qodob waxay ka turjumaysaa fikradihii iyo mabaadidii dhalinyarada waxa meesha ku qoran ma aha fikrad ay shaksi gaara u leeyahay ama dowladda ay gaar u leedahay waa araadii laga soo ururiyay dadka marka doorkoodu muhiim ayuu aad iyo aad ugu ahaa heerka deegaan laga soo bilaabo markii la daadis- la dejinayay xeerka markii la dejinayay siyaasadda maamul dejinta waxay qayb ka noqon doonaan welibana fulinta howlaha waxay qayb ka noqon doonaan doorashooyinka oo welibana usoo dhigaan qaab iyaga u fiican markii la diyaarinayay xeerka waxay qayb ka noqon doonaan shaqa- shaqaalaha cududa ee aadane ee adeega fulin doona iyo welibana ka faa'iidaystayaasha boqolkiiba lixdan waayahay barnaamijkeenan gaarka ah ayaa aad weli maqlaysaan dhegeystayaal oo idinkaga imaanaya rediyo kismaayo codka dowladda jubbaland islamarkaana ah barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale ee maamul wanaagga waxaan maanta ka hadlaynaa muhiimadda dhalinyarada ee inay qayb ka noqdaan siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan dhegeysta ayaa qad ku jira aan soo dhaweeyo si uu barnaamijka qayb uga noqdo alo asalaamu calaykum
عليكم السلام waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
إيه، وأحمد علي بارك عن جدة كده كله waa gartay eh, axmedow haddii aad la socotay barnaamijka iyo sidoo kale haddii ay tahay aragti ama su-aal oo aad weydiin lahayd profesorka iyo barnaamijkaba soo dhawow
اليوم بروفيسور واحد يقول لها كغير قلت كذا ويرضى ما يعني يقول عن قادة الله مثل وواحد لا تشيء كليا Mm, waayahay aada waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa sida aad barnaamijkan oola qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay iyo su-aashaas ee aad soo weydiisay rofesor haye dhegeystahan waxa uu naga soo beegsaday degmada afmadow waxa uu leeyahay ka qaybgalka dhalinyarada ma yahay mid eh, go-aan qaadasho leh mise waa la tashi keliya
go'aan qaadashada dhalinyaradu qayb bay ka yihiin waxaa u daliila markaan kulahaa xeerka dowlada hoose qayb bay ka ahayn diyaarintiisii waxaa go'aaminaya yagleelada golayaasha deegaanka waxa yagle go'aaminaya daadejinta maamulka golayaasha deegaanka waa xeerka waa go'aan go'aanka dejintiisii dhalinyaradu qayb muhiima bay ka ahayn marka waa lala tashadaa ee, waxaa laga qaybgeliyaa wada tashiyada sidoo kale ee, maxay ahayday go'aankoodana waa waa la qaataa maadaama ay boqolkiiba lixdan yihiin bulshada Mm.
waa tahay sidee marka ka qaybgalka dhalinyaradu u hagaajin karaa adeegyada asaasiga sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha
aad baa masad cabdirasaaq eh, ka qaybgalka dhalinyaradu wuxuu muhiim u yahay eh, bixinta adeega asaasiga eh, marka laga soo bilaabo inay xeerka qayb ka ahaayeen marka laga soo lagu daro inay maamul dadejinta qayb ka yihiin eh, marka lagu daro inay qayb ka noqon doonaan eh, wareejinta eh, siyaasadda mm, awoodeed iyo siyaasadda eh, fulineed iyo siyaasadda maaliyadeedba inay qayb ka noqon doonaan Eh, waxaa kaloo ay qayb ka noqon doonaan shaqaalaha xirfadda leh ee adeega bixin doona walow ay kuwaas ku imaan doonaan xe- qalin iyo buug iyo imtixaan bay ku iman doonaan qaybahaas laakiin dee qayb xoog leh bay ka ka qaadan doonaan kuwa bulshada rayidba kuwan miyaa shaqaalaha rayidka shaqaalaha rayidka ah waya oo degmada laakiin ay leedahay degmada shaqaalaysanaysa waya kuwa ay xirfad ahaana loo qaada xirfad ahaan baa loo qaadanaya waya marka kuwaas waa kuwa Mhm.
eh, waxaa kaloo ay adeegii inay bixiyaan marka iyagoo xirfaddaa leh waa tahay in ay hooyada iyo dhallaanka xarumahooda ka shaqeeyaan siyaasadan ay ku shaqeeyaan siyaasaddan iyo sidoo kale na ay ku shaqeeyaan ha waa tahay waan fahnay profesore marka ma loo baahan yahay eh, kootada ama kuraas gaara oo dhalinyarada ee loogu qoondeeyo golayaasha degmooyinka
wallahi horta qoondayntu waa waa waa anigu waxaa waan arkaaba dee inay liidid tahay ruuxii la liidayo Waa tahay.
Eh, kuma xusno xeerka dowladda hoose eh, iyo siyaasadda maamuldeejintaba dabcan dhalinyaraduna dee qayb bay ka ahaayeen baan ku yidhi diyaarintii siyaasaddaas Aha, marka waxay ooga saareen ama ay ugu dari waayeen ayaa jirta waa tahay.
len- shakhsigu markuu dhalinyaro yahay oo uu xoogan yahay oo uu energy leeyahay eh, l- xuduud looma sameeyo oo lama yidhahdo boqolkiiba labaatan baad kasoo gelaysaa ama boqolkiiba soddon saamiga intaa leeg baad ku leedahay siyaasadda Waa tahay.
jaantaa furan weeye boqolkiiba sagaashan bay bay heli karaan kuraasta marka maxaa loo xadidaya Ya, maskax xoogaa la yidhaha fikir iyo maskax iyo hidiso iyo yididiilo la curiyaamiyey bay noqonaysaa haddii loo jaangooyo la yidhahdo boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba soddon baa tahay marka kuma jirto dhalinyaradu saamigoodu wuu furan yahay sida ay rabaan bayna uga qayb qaadan karaan ugana soo geli karaan goliyaasha deegaanka ugana qayb qaadan karaan siyaasadda maamuldaajinta waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka eh, barnaamijkan gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ahaa dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan dhegeyste ayaa qad ku jira aan soo dhaweeyo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
نور أحمد وعن كل سؤال عن إسماعيل waa tahay nuurow soo dhawow eh, maxaa su-aala ood weydiin lahayd profesorka ama aragti aad qabto ood barnaamijka noola qayb qaadan lahayd aad baa u mahadsantihiin sida barnaamijka aad u daadinaysaan iyadoo lagu jiro ramadaan haddana dadaal dheeri ah ayaad muujinaysaan ana waxaan eh, martida ama ninka aqoonyahanka meesha inoo fadhiya oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan weydiin lahaa door noocay ahay dhalinyaradu ka qaadan karaan nabadhiska iyo xasilinka khilaafaadka deegaanka eh, annagoo fiirinayna ee dhalinyarada iyo eh, xildan sida ay doorka u qaadan karaan waxaan dareemaynaa dhalinyaradu inay abaabul badan hadda la yimaadeen marka inuu faahfaahin naga siiyo qaabka ay doorkaas u qaadan karaan iyo ka wasaarad ahaan ee fursadaha iyagu ka banaan oo ay dhalinyaradu siin karaan Mhm. waa tahay waa yahay aday umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa su-aashaada iyo sidoo kale aragtida aad barnaamijkan ugala qayb qaadatay waad ku mahadsan tahay weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan gaarka ah ee aan uga hadlayno doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan ee siyaasadda adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga radio kismaayo iyo si toos ah idinkaga imaanaya barnaamijka waxaa marti noogu ah profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeegdaadejinta ama siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto waayahay profesore door noocee ayay dhalinyarada ka qaataan nabadiska iyo xalinta khilaafaadka ayuu dhegeysteena soo weydiiyey eh, magaalada kismaayo naga soo beegsaday marka een, door noocee ayay dhalinyarada ka qaataan nabadiska iyo xalinta khilaafaadka Eh, khila- khilaafaadka gudaha dhalinyaradu cabdirasaaqoo door weyn bay ku leeyihiin Eh, waxay ka hor istaagaan ama ka wacyigeliyaan dhalinyarada kale inay qayb ka noqo- ka noqdaan amni khalkhalgelinta amniga waxay ka wacyigeliyaan dhalinyarada inay qayb ka inay ku milmaan eh, dabeecadaha guracan eh, nimanka nabadiidka oo kale Eh, sidoo kale waxay dhalinyarada ka mashquuliyaan ama ka wacyigeliyaan isticmaalka maandooriyaasha waxay marka waxay leeyihiin ururo dhalinyaradu wacyigeliya eh, dhalinyarada kale oo qeybka ah markaa ee amniga ee qeybka ah ee adeeg bixinta qeybka ah horumarinta dhaqaalaha dhalinyaradu waxay leeyihiin ururo dhaqaale ama ururo ganacsi ururo cayaaro kubadaha xagta ah ururada eh, ururada hadda ka jira jubbaland oo kale boqolkiiba sid- to- toddobaatan waa ururo dhalinyaro un iyo iyo kale marka eh, aad iyo aad bay muhiim u yihiin qaybaha waayahay weli waxaan ku guda jirnaa qaybtii ee aragtida iyo sidoo kale su-aalaha ay barnaamijka soo weydiinayaan dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan profesorka ayaana si toosa barnaamijka nogala qayb qaadanaya oo dhegeystayaasha ayaa si toosa su-aalo usoo weydiinaya dhegeysta ayaa qad ku jira assalaamu calaykum magacaygu waa culeyd faarax samatar oo jooga degmada caalwa
waa gartay ee, waa kusoo dhaweyneynaa ee, barnaamijka haddii aad la socotay su-aal ama aragti ood qabto ood barnaamijka noogala qayb qaadan lahayd waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo profesorka barnaamijka martida kuwa su-aashaasna waxa ay tahay muhiimad gaar ah miyay dhalinyarada u leedahay ee, ka qaybgalka siyaasadda maamuldadajinta marka su-aashaas baan rabaa profesorku inuu iga jawaabo iyo muhiimadda dhalinyarada si guud loo siinayo oo barnaamijka u leedahay baan raba inaan weydiiyo waayahay aad waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka noola qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay profesor dhegeystahan waxau leeyahay muhiimad gaara miyay u leedahay dhalinyarada inay ka qayb qaataan ee, siyaasadda maamul iyo adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaaga siyaasad yani muhiimad weyn bay leedahay markay dhalinyaradu ka qayb galaan siyaasadda maamul dadejinta markay qayb ka noqdaan golayaasha deegaanka ee lasoo dooran doono markay qayb ka noqdaan cududa shaqaale ee adeega bixin doonta markay qayb ka noqdaan dadka adeega ka faa'iideysanaya marka door fiican oo weyn bay ku leeyihiin waa muhiim waayo dee iyakaaba u badanba dadkii bu- shan iyo toban iyo shan iyo soddon intii dadoodu u dhaxayso oo hadda aan dhalinyaro dhihi karna tusaale ahaan haddii ay yihiin boqolkiiba lixdan halkaasaad ka garanaysaa marka dadka loo adeegayo fikirka tirada loo adeegayo marka muhiim bay u tahay dhalinyaradu aad bay maaragtay door muhiim oo shariifay ka ciyaaraan eh, siyaasadda maamulka Een, waayahay een, marka ee, si guud marka loo fiiriyo marka ee, doorka dhalinyarada iyo sidoo kale ka qaybgalkaas ee bulshada bulshada kalena dhiirigelinta in laeg bay u tahay maadaama dhalinyaradii ay cududda bulshadii ahayd ee qayb ka yihiin barnaamijkii muhiimad gaar ahna ay leedahay inay ka qayb galaan bulshada kale marka muhiimad gaar ah intee in laeg u leedahay
inta ay muhiimad u leedahay dhalinyarada yay maamul daadejintu u leedahay muhiimad bulshada kale ee qaybaheeda tusaale ahaan waxaad ka wadaa dhallaankoo kale eh, dadka waaweyn eh, waayeelka eh, eh, dadka hadda maaragtay dee da-dooda waxoogaa ayay u afartanka xag iyo wixii ka weynba yaad ka wadaa marka s- inta ay dhalinyaradu ka faa'iido bay kuwaasna ka faa'iidayaan dhallaankoo kale dee iya- hooyad baa lagaga dhalinayaaba goobtii hooyada dhallaanka iyakiiba xaaladooda lagula soconaya
adeegan la daadiyo adeegan la dadejiyey oo tallaalkii baa jira oo nafaqayntii baa jirta oo xaaladooda iyo kobacooda iyo korriinkooda la socodkoodii baa jira marka dhallaanka waad garanaysaa iyaguna qaybtaas ay leeyihiin muhiimadooda inayna ka dhicin tii dhalinyarada hooyada iyo aabbaha sidoo kale ee waayeelka muhiimad bay u leedahay maamuldajitu kamana dhacdo tan dhalinyarada iyo dhallaanka u leedahay
marka een, degmooyinka marka la sameynayo ee, adeeg daadejinta oo kale een, ma waxaa la sameeyaa guddi ayaa kormeer sameeya oo soo ogaada baahida soo qiimeeya mise marka horeba degmooyinka de- degmadaas deegaanada hoostagayaa loo siiyaa mudnaan in adeegyadan la gaarsiiyo mise baahi inay jirtaa lagu lagu saleeyaa waxaan cabdirsaad baa magsanta waa suaal su-aal muhiima oo weli technical ah oo xirfad ku fadhida jubbaland waxay leedahay xeer ka dowladda hoose oo loo yaqaano xeer number eber eber afar oo labada kun iyo todobatanki la diyaariyey sidoo kale waxay leedahay siyaasad maamul dadajineed oo labada kun iyo afar labaatankii la diyaariyey sidoo kale waxay leedahay guddi hoosaadka wasaaradeed ee maamul dadejinta iyo dowladda hoose oo ka kooban sagaal wasaaradood wasaaradahaasi waxay u xilsaaran yihiin wasaaradda caafimaadka wasaaradaha adeega bixiyaba waxbarashada caafimaadka howlaha guud biyaha namdam sagaalkaa wasaaradood ayaa waxay ku midaysan yihiin guddi la yidhaahdo guddi hoosaadka ama guddi dhexaadka wasaaradeed ee maamul dadejinta iyaka ayaa mas-uuliyaddoodu marka waxay tahay inay tagaan degmooyinka soo qiimeeyaan xaaladahooda degmada golo deegaan ma leedahay mise male maamul ma leedahay mise male haddii ay golo deegaan leedahay ma awoodaa in ay bixiso adeega asaasiga wasaaradda waxbarashadu waxay ka indhaindhaynaysaa ama ka qiimaynaysaa xagga waxbarashada degmadu waxbarashada hoose dhexe anigu berri baan siinayaa aan ku wareejinayaa ma maamuli kartaa marka waxay wasaaraddu kormeeraysaa xeerarkii iyo nidaamyadii iyo naqshadihii la dejiya horta ma adeegsata degmadu iskuullo intee leeg baa degmada ku yaala iskuulladu mu naqshadaysan yihiin haabkii loogu talagalay tusaale ahaan baaxadda iskuulka fasalka baaxaddiisa ardayda tiradooda macalimiinta maamulka waxaasoo dhan bay fiirinaysaa in ay degmadu siiso mushaaraadka macalimiinta oo kale markay saa u fiiriso oy xaqiijiso in degmadu ay qaban karto ama fulin karto adeega waxbarashada wasaaradda waxbarashadu markaa way ku wareejinaysaa degmada adeegii waxbarasho marka qiimayn iyo indhaindhayn weyn baa ka horeysa intaan degmada lagu wareejin maamulka waxaa kaloo xusin cabdirasaaqow degmada haddii lagu wareejiyo adeega waxbarasho dhan kadib markaa la qiimeeyo markaana ay caddaato in ay awoodi karaan inay fuliyaan haddii ay soo baxdo sanad ama laba sana kadib in degmadaasi aynan ku filayn inay adeegii waxbarasho ee asaasigaa bixiso wasaaradda ayaa awood u leh inay kala soo wareegto waayo degmadu waxay qabanaysa waa adeeg ay wasaaraddu u igmatay inay degmadu qabto iyadoo adeegsanaysa xeerasha aad baa maasatahay
waa gartay maxaa marka tallaabooyina oo wax ku ool ah oo dowladaha hoose ay qaadi karaan si ay si dhaba ugu diraan dhallinyarada
wacyigelintan hadda aan samaynin oo kale ka mid ah doorka dhalinyaradu waa shariif waa muhiim inay ka qayb qaataan siyaasadda maamul-dejintana waxay dadejinaysaa ama fudaynaysaa in adeegii la gaarsiiyo bulshada cabdisaqow dowladnimo waxay ka yagleelantaa hoos tuulada iyo degsiimada iyo degmadu marka ay dadka ku nooli helayaan baahiyahooda asaasigaha macnaheeda jubbaland baa hesho weeye macnaheeda soomaaliya hesho weye xataa mararka qaarkood gobolka o dhan baa regionka hela oo kale weye waayo waxaa ka dhalanaysa xasilooni amni deganaasho wadalahaasho baa ka dhalanaysa tuulada waddankuna de waa tuuloyin isu gegeeyey iyo xaafadiyo degmooyin isu gegeeyey marka waa he waa muhiim weeye in dadka maaragtay bahyahooda asaasiga ah laga qabtiro si markaa ay u abuurtay kalsooni iyo iyo midnimo
waa tahay brofesor gabagabadii ayaan isla soo gaarnay maxaad bulshada fariin ah ama tala aad u jeedin lahayd
aad baa masanta cabdirasaaq marka hore waxaan aad ugu mahad celinayaa bulshada oo maanta ilaa iyo maalintaan soo bilownay xiigan inoo ahaa ood ka garanaysa heerka qaybgalkooda siday telefoonada usoo direen oga qayb qaadanayaan aad bay ugu mahadsan yihiin iyaka naftirkoodu fikrado fiican oo aad iyo aad maaragtay wax ku ool ah ayaa ku jiray oo inanku xataa aynu ka faa'idaysananay waxaan leeyahay marka dhalinyarada eh, d- ama d- bulshada jubbaland oo dhanba dowladda jubbaland waxay u diyaargarowday inay maamulkii daadajiso waa tahay xeerashii bay diyaarsatay siyaasadii bay diyaarsatay habraacadii bay diyaarsatay hagayaashii bay diyaarsay waxay diyaarsatay dakhligii ama kharashkii lagu fulin lahaa hawsha rabitaankiina way muujisay inay maamulkii dadajinayso doorkaas ay ay dowladda jubbaland way soo qaadatay waxaa hadda dhiman oo keliya in guddigii doorashooyinka iyo xuduudihii madaxa bannaana ay hawsha ku dhaqaaqaan bulshada marka waxaan hadda usoo jeedinayaa kow inay u diyaar garoobaan in ay ku soo socoto mas-uuliyad culus haddii ay wasaaradda waxbarashada ka sugayeen adeeg iyo wasaaradda caafimaadkana iyo iyo- iyo biyaha hadda adeegii bulshada iyakaa loo dhiibay iyakaa garanaya meesha laga hayo iyakaa rabaa inay ismaarayaan marka iyaku de hays eedaan hadhuuta mugtay waxayba u dhihi anaka jubba jubbaland baaba saa de- wasaaradii ba saa neeshay iyo mugtay marka waxa weeye waxaana ma khaldami doono bidnillah kariim oo waayo dee nidaamyadii baaba diyaaraba bulshada inuu usii darguroodo doorashada ay usii feejignaadaan muhiimadda ay leedahay maamul-dadjintu dhalinyarada gaar ahaan inay usii feejignaadaan in loo baahan doono cudud shaqaale oo howlaha fulisa ganacsatadu inay usii daargarowdo in ay bixin doonaan canshuuro waafaqsan xeerarka loona magdhabi doono canshuurta oo loogu bedeli doono amni jidad waxbarasho iyo caafimaad intay hadda ku bixinayeen caafimaadka gaarka loo lehay intay hadda bulshada ku bixinaysay waxbarashada gaarka loo lehay in ka yar oo xataa boqolkiiba toban aan dhanayn iyo canshuur ahaan u bixinayaan waxaana la siinayaa beddelkeedii adeegyadii ay ka heli jireen goob kasta ama xarun kasta ama ganacsi kasta oo gaar loo leeyahay iyo mid kasii tayasanba oo dowladaysan marka bulshada ha u diyaar garoodo Eh, dowladda jubbalandna ilaahay ha ku asturo iyo wasaaraddaba inay hawshaas maaragtay ay kaga dhabayso waayahay dhegeystayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenan gaarka ah oo ka mid a barnaamijyadeeni taxanaha ahaa waana qaybtii sagaalaad ee brofesore iyadoo oo dhallinyarada ay yihiin inta badan bulshada sidee ayaa maanta loogu daraa go-aan qaadashada heer degmo aad baa umahadsantahay cabdirasaaq Eh, dhallinyaradu waa waa laf dhabarta dalka horumarka wadanka ama dadka waxaa lagu cabiraa kolba xirfadda ay leeyihiin dhalinyaradu heerka ka qayb qaadasho ee dowladnimada ay ka qayb qaadanayaan labadaa heer baa lagu cabiraa eh, horumarka wadanka marka lafdhabar bay u yihiin Eh, golayaasha deegaanka markay timaado waa horeynu uga hadalay xeerarka iyo siyaasadaha maamul daadejinta ee lagu hagi doono in maaragtay lagu dadejiyo maamulka ee lagu yagleelaba tiirasha degmada ay ku bixinaysa adeega asaasiga waxaa qayb muhiima ka ahaa samayntoodii dhalinyarada kow xeerarka ayaa wuxuu si qoto dheer u qeexayaan ama siyaasada maamul daadejintana u xusayaan in doorka dhalinyarada uu noqdo mid lama taabtaan ah laga qaybgeliyo wada tashyada laga qaybgeliyo kulamada go'aamadoodana ay noqdaan kuwo masiiri ah oo eh, si rasmi ah ay dowladdu ugu eh, ugu maarata ugu ugu- ugu tallaabo qaado tusaalahaan waxaa ka mid ah eh, go-aanada dhalinyaradu ay soo saaraan waxaa ka mid ah qaabka loola dagaalami karo eh, tahriibka maxaa lagaga hortegi karaa tahriibka su-aashaas waxaa la weydiinayaa dabcan dadka ay saamaynta ugu badan ay ku leedahay oo dhalinyarada ah dhalinyaradu iyaga ayaa gaaray go'aamada ah in xirfadda farsamada gacanta ee dhalinyarada markay joogaan degmooyinka ama heer dowladda jubbalandba ay maaragtay loo kobciyo oo loo sameeyo goobihii lagu tababari lahaa in loo sameeyo goobihii madadaalooyinka sida kubadihii cagta kuwii kolayga kuwii maaragtay noocyada kala duwan ahaa in yacni dhalinyarada waxyaaba ay kaga maarmaan ilan tahriibka waxaa loo galaa waxaa la aaminsan yahay in nolol shoodu halka maaragtay lagu kafaala qaadayo oo ay waxyaaba badan ku qabsan karaan khatarta intaa la eg waxay u geliyaan naftooda waa nolol raadis haddii noloshii loogu abuuro degmada iyo gurigooda way joogayaan dhalinyarada ayaa marka la weydiiyey go'aamadana gaadhay waana go'aamada maanta loogu dhaqmo eh, ka hortaga tahriibka ka hortaga maaragtay ka mid noqoshada ee khal- khalkhalka amniga ka hortaga maaragtay burcadbeednimada ee, ka hortaga isticmaalka maandooriyaasha oo kale waxaasoo dhanba waa fikrado laga helay dhalinyarada go'aamadoodu marka aad iyo aad bay saameyn u leeyihiin waana la tixgeliyaa waa masantahay
waayahay ee, dhalinyaradu waa toddobaatan boqolkiiba Een, marka aad siyaasadda dejinayseen kaalin intee la eg ayay dhalinyaradu ku lahaayeen
bisa kaalintii hadda aan ka soo sheegay keenina bay ku lahaayeen ee, xeerka dowladaha hoose ee dowladda jubbaland labada kun iyo lix iyo tobankii baa la bilaabay in la dejiyo wuxuuna golaha baarlamaanku ansixiyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii sideedaad waan xasuustaa oo weliba si aqalweel leh lix iyo konton xildhibaan baa u codaysay Een, xeerka isaga ah ee miisaani miisaanka intaa la eg leh ee la bilaabay labada kun iyo lix iyo labaat- lix iyo tobankii labada kun iyo toddobiyo tobankii dhamaad dabcan hal sano socday dhalinyaradu waxay ku lahaayeen doorka ugu muhiimsan ugu firfircoon waxayna kalifeen in lagu daro xeerar markaa u xagal daacinaya ama u hiilinaya dhalinyarada u soo daadeg siyaasadda maamul dadajinta oo kale sidoo kale ee, qayb bay ka ahayd dhalinyaradu ama marka ha noqdaan shaqaale dawladeed oo xirfadlayaal ha noqdaan ama dhali- ganacsata ha noqoto da-du baan ka hadlaynaa marka boqolkiiba toddobaatan maadaama ay yihiin ee, saamiga ama cadadda s- dhalinyaradu boqolkiiba toddobaatan maadaama ka yimid soomaaliya haddii xeer laga hadlayo haddii siyaasad laga hadlayo haddii maamul daadejin laga hadlayo haddii adeeg bixin laga hadlayo dadka uu boqolkiiba toddobaatan saameynayo waa yaka sidaa darteed baa boqolkiiba toddobaatan haddayna ka badnaynba ay- ay ahaayeen kuwa saameynta ku leh dejinta xeerka naqshadayntiisa iyo hirgelintiisaba
waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkeenan ee gaarka ah radio kismaayo ayuuna si toosa dhegeystayaal idinkaga imaanaya dhegeystayaasha ayagana barnaamijka ayay qeyb nagala noqon karaan siday barnaamijka qeyb uga noqdaana laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan barnaamijka waxaa marti noogu ah profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka ee, siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ah Een, waayahay Eh, profesore eh, maxay ka faa'iidi doonaan haddii siyaasadda ay dhaqan gasho dhalinyarada ka hadlaysa waan umalaynaa of course.
Dabcan.
waxay ka faa'iideynayaan waxyaaba fara badan dhalinyaradu waxay helayaan adeegii aasaasiga ahaa ee, maaragtay loogu talagalay in degmada ee, ay degmadu bixiso ayay helayaan kow waxaa kaloo helayaan xataa inay maskixiyan u kobcaan oo ay og yihiin in fikradahoodii iyo a- mabaadi'dii iyaga ka soo maaxatay in la hirgeliyey inay ogaadaan iyaduna waa muhiim oo waa- waa- waa faa'iiday helayaan Ee, waxaa kaloo helayaan waxay kaga badbaadayaan tahriibkii iyo naftii maaragtay la haligayey waxay kaga badbaadayaan inay qayb ka noqdaan ee, khalkhalkii amniga bale waxay ka mid noqonayaan bas sugitaankii amniga waxaa qayb ka noqonayaan maaragtay ee, in ee, ee, ay ka badbaadaan kumilanka ee, ama isticmaalka maandooriyaasha oo kale marka faa'iidooyin fara badan oo lasoo koobi karo ayay dhalinyaradu helayaan
Eh, waa tahay Eh, profesore marka eh, siyaasadda maamul daadejinta ma tahay mid mud- mudnaan gaara siinaysa dhalinyarada heer walba ay joogaan
ha ha heer walba ay joogaan dhalinyaradu siyaasadan maamul daadejintu way u xagal daacinaysaa iyakayba siinaysaa mudnaanta kow maxay ku siinaysaa inay yihiin horta markii hore boqolkiiba toddobaatan bulshada marka maadaama yihiin dadkii loo adeegayo eh, inay iyaku noqdaan markaa dadkii maaragtay u- inta badan siyaasaddu ay magacooda iyo faa'iidooyinkooda iyo ka qaybgalkooda ay kusoo celcelinaysay kow ta kale een, markii siyaasadda la dadejinaya maxeerka laftirkiisa boqolkiiba todobaatan ama haddayna ka badnaynba dadkii ka qayb qaadanaya dhalinyarada ay ahaayeen shan iyo toban ilaa shan iyo soddon tiidada u dhexayso marka si ah, aad iyo aad u qoto dheer bay siyaasadani ee, uga hadlaysaa ugu doodaysaa ugu qareemaysaa in ay dhalinyaradu noqdaan dadka ka qayb qaadanaya siyaasadda maamul dejinta dadka ay u faa'iideynaysa ama ka faa'iideynaysa siyaasadda maamul dejinta dadka adeeg bixintu ay saameynayso boqolkiiba todobaatan inay dhalinyarada noqdaan waa tahay sidee marka dhalinyarada looga dhaadhicin karaa in doorka ay ka qaataan ama door ay ka qaataan si siyaasadda loo dhaqangeliyo maadaama ay wax badan ka faa'iidi doonaan
aad ba masan tahay kow dhiirigelinta ugu muhiimsan dhalinyarada in maaragtay laga dhaadhiciyo in siyaasaddii la daadejinayo iyo kana ay faa'iido u tahay waxaa ka mid a kow in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada hadday farsamo tahay farsamadii hadday tahay tayo tayadii laga kobciyo waxaa kaloo muhiima in ay dhalinyaro u aragto in go'aamadooda ay shaqaynayaan xeerarkii ay soo dejiyeen iyo siyaasadihii ay qaybta ka ahaayeen in iyagu soo dejiyeen markay arkaan in dowladdii ay ku jaanqaaday oo maamulkii la daadejinayo oo dhalinyaradii laga qaybgelinayo oo hooyooyinkii laga qaybgelinayo dee ruux wuxuu dareemayaa kalsooni muwaadin inuu yahay inuu leeyahay lahaansho inay jirto in isaga iyo madaxweynuhu wadankii ay u siman yihiin keliya mas-uuliyadahoodu baa kala duwane waayo dhalinyaradii waxay dareemaysaa in go'aankoodii uu hirgelayo waxay yidhahdaan dhalinyaradu tusaale ahaan boqolkiiba intaa dhalinyarada ha noqdaan waxay arkeen dowladdii oo ku socota dhinacii ay u iftiimisay iyakuna way dhiirigelinba halka ka imanaysa way raacayaan marka qodobka ugu muhiimsan waa dhiirigelin lagu dhiirigeliyo maxaa kaloo lagu dhiirigeli karaa in adeegyadii asaasiga la dadejiyo kadibna ay arkaan xaruntii ama goobtii hooyadii ee dhallaanka oo shaqaynaysa oo hooyo kaga lagaga umulanayo inay arkaan iskuulladii dugsi hoose dhexe oo ay degmadu maamulayso inay arkaan degmada bixinaysa dhulkii inay arkaan biyogelinta ee degmadu wado oo dhiirigelin weyn weeye marka nidaamyadaasaa dhalinyada loo qabgelin karaa
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo radio kismaayo si toosa idinkaga imaanaya qeybihii ugu dambeeyey ayaana kusii daadegaynaa brofesore waxaa jira dhalinyaro badan oo waxba baran doorna aan ku lahayn siyaasadda markii la sameynayey marka kuwaas sidee looga dhaadhicin karaa siyaasaddan iyo sidoo kale ama siyaasadda adeegdaadejinta iyo maamul wanaagga aad baa madsanta cabdirasaaq waxaa lafdhabarta waa shaksi kasta oo bini aadama muwaadin kasta oo soomaali ah oo ku sugan jubbaland siyaasaddan hadduunan si toosa qayb uga ahayn si dadban buu oga yahay waayo waxaynu xusnay in wasaaradda arrimaha guduhu ay soo bilowday wacyigelin labada kun iyo lix iyo tobankii maanta waa labada kun iyo lix iyo labaatankii waa toban sano intaas microphone bay wadatay wasaaraddu ama si toosa hawla kulanta dadka ama si dadban oo idaacadaha sida hadda radio kismaayo oo kale iyo jubbaland t v haw marto dadka way wacyigelinaysay marka waxa ay wasaaraddu ka shaqaysay in albaab kasta guri kasta oo ku yaala xayndaabka jubbaland inay garaacday oo ay ku wacyigelisay in maamul daadejin lasoo wado muhiimadda ay leedahay maamul daadejintu iyo faa'iidooyinka iyaka bulshahaan ugu fadhido iyo welibana inay ku dhiirigelinaysa in usii diyaargaroobaan hawshaas muhiimka ee kusoo foole marka wacyigelin ballaaran ayaa ka dhacday jubbaland waxaad ka dareemaysaa dadkii nala soo xidhiidhiyay maalmihii hadda lasoo dhaaf oo kale su-aalahay soo weydiinayeen baad ka dareemaysaa in wacyigelintu ay gaadhay meelo badan beryahan dambana dee dadkii waa waa waxaan u malayna waxaad ka hadlaysaa dadkaan wax baranin kuwa maaragtay hadda baadiyahoo kale ku sugan dee idaacadihi ba haystaanoo iyakuna sibay uga warhayn karaan marka si kastaba ahaatee maamulka marka la daadejiyo haddana si gaar ah degmada ama golaha deegaanka ayay tahay mas-uuliyadooda inay gaarsiiyaan dadka ku nool baadiyaha muhiimadda leedahay maamul daadejinta waayo marka la samaynayo qorshaha soo soo koobidda ama soo qiimaynta baahyaha waxaa la tegayaa baan kuri tuulooyinka iyo xaafadaha iyo xataa hal qoys oo baadiye keligiis gaaru degan hadduu iftiinkooda baxo waa loo tegayaa waxaa leeyahay sidanaa jirta maxaad u malaynaysaa inay muhiim kuu tahay in lagu sameeyo marka nidaamkaas hoos ka soo bilowga ah ee qorshaynta ayaaba ugu filanba wacyigelinta ay leedahay maamul dadejintu dadka oo dhanba haddii uu reebaadi yahay iyo haddii uu reemagaal yahay
professor marka see loo sii xoojin karaa si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada inay ka qayb galaan siyaasadda maamul daadejinta cabdisaqaad baa masan tahay wa waa su-aashii hadda aynu jawaabteeda dhirandirinaynay dhalinyarada horta ruuxa bini aadamkaas sidee baad ku howlgelin kartaa waxaad ku howlgelin kartaa markaad isaga aada hanato qalbigiisa niyaddiisa markaad hanato ayaad howlgelin kartaa maxaa lagu hanan karaa ruuxii in horta dee biniadamku karaama ku noolyahay in horta isaga mabaadi'diisi iyo fikradihiisii la karaameeyo dhallinyarada marka markay xeerka dowladaha hoose iyadu soo yagleeshay waxay qayb boqolkiiba todoban ka ahayd siyaasadda maamulidadajinta markay boqolkiiba todoban ka ahayd markay aragto in fikradahoodii iyo mabaadi'dii iyaga ka soo maaxatay in la hirgelinayo dhalinyaradu waxay dareemaysaa inay muhiim yihiin inay muwaadiniin yihiin in fikradahoodii ay miro dhaleen ay curteen inaan laga lahaynba soomaaliya in jubbaland aan laga lahayn inaan degmada laga lahayn waa dhiirigelinta ugu weyn ee ruux biniaadama lagaga shaqaysiiyo waa fikraddiisa in la dhiraandiriyo fikraddiisa in la dhalaaliyo marka la dhalaaliyana wixii ka soo baxay la hirgeliyo ruuxaasi wuxuu dareemayaa maaragtay ama dadkaas waxay dareemayaan lahaansho aada u weyn marka dhiirigelinta koowaad ee bulshada la dhiirigeli dhalinyarada la dhiirigelin kara waxaa waaye fikradahoodii in loo turjumo natiijooyin oo qodobka ugu muhiimsan ta labaad adeega aas-aasiga in la gaarsiiyo degmada dabcan maadaama aanu nir boqol kiiba toddobaatan na iyakaa qayb kaan ah dee boqol kiiba toddobaatan iyaka ka faaidaysanaya marka in xaafad kasta oo dhalinyaro ay ku nooshahay jubbaland in iftiinku uu ka baxo in tuubadu ay ka maaxato in hooyada iyo gabadhu markay u baahdaan in la caawiyo dhalbada loo fudeena ayna ku qaadanin saddex daqiiqo afar daqiiqo in goobtii la tago ama iyada loo yimaado ama gaarigii loo soo diro gurmadka deg deg ah in marka ay dhalinyaradu u baahdaan goob deegaana ayna ku xidhnaanin wasaaraddii ay ku xidhnaato xafiiska iyaka ku xiga ee degmada arrimahaasoo lasoo duuduubay ayaa dhiirigelin weyn u noqon kara dhalinyarada una faa'iideyn kara dadka iyo dalka iyo diinta
waa gartay professor qaybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay maxaa fariin ah oo u diri lahayd gabagabadii dhalinyarada
aad baa maksanta cabdirasaaq waxaan ooga mahad celinayaa dhalinyarada bulshada jubbaland guud ahaan khaasatan dhalinyarada ka qayb qaadashadii marka hore ay barnaamijkan sida fiican ee hagar la-aanta ay ku jirto ee muwaadinimada ku jirto ay noogala qayb qaateen waxaa xusid mudan in ay ka turjumayaan tirakoobkii ay dowladda soomaaliya ay samaysay oo ahayd boqol kiiba todobaatan dhalinyaro weeye macnaheeda inakuna dadkaynu helayna telefoonada noo soo dirayay boqol kiiba toddobaatan bay ahaayeen dhalinyarada ka ahayn su-aal weydiintii iyo dabagalkii iyo maxaa adeegi la dadjin waayey okay intaa marka laga soo baxo dhalinyaradu waa saan u sheegnay waa laf dhabartii hadday noqoto xagga kobaca dhaqaalaha maamul wanaagga hadday noqoto xagga amniga amniga markaan leehay dabcan waxay qayb ka noqdaan inaynan iyaku qayb ka noqoninba horta khilaafaadka iyo khargelinta amniga inay ka badbaadaan maaragtay tahriibkii iyo burcodeedmadii inay dhaqaalihii qayb ka noqdaan ay ganacsadaan marka maadaamay dhalinyaradu dhabartii bulshada ay yihiin hawshan maamul dadejinta ee kusoo foole jubbaland ama ka curanaysaa hadda bilaha soo socotana iyaku xeerdejinteedii iyo dhidaboaaskeedii ay u ahaayeen asal waxaan leehay dhalinyarado gratio waa mahadsan tihiin meel fiican baad kaga jirtaan horumarka waddanka nidaamkan maamulida dejinta soo socdana maadaama lafdhabarteedii idinku aad haydeen lafdhabarteedii haddana dhidib u aasideeda inaad ka noqotaan lafdhabar ayaan idinku boorinayaa waan idinka rajeynaya insha allahu tacaala jubbaland o dhan iyo iyo dowladda ma idinka rajeynaysaa aada iyo aad baanad u mahadsantihiin waa waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenan gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha ah waana barnaamijkii sagaalaad oo aan maanta uga hadlaynay dhallinyarada iyo sida ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda maamul daadejinta barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta islamarkaana qayb ayuu barnaamijyadii hore ama door fiican ayuu barnaamijyadii hore nagala soo qayb qaatay dhegeystayaasha ayagana aad ugu mahadcelinaynaa sida ay barnaamijka noogala qayb qaateen su-aalahoodii iyo aragtiyahoodana oo ay ku mahadsan yihiin intaan ku kulmayno ee barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dhegeystayaal nabadgelyo